magaalada baled wanaag xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ku nool haween badan oo nool maalmeedka qoysadkooda ka maareeya karinta cunnada iyagoo ka shaqeeya maqaayadaha yaryarka haweenkan ayaa iskugu jira kuwa iyaga iskale maqaayadaha oo ka shaqaysta iyo kuwa u shaqeeya haweenka kale si nool maalmeedka reerkooda ay uga helaan qaar ka mid a haweenka ka shaqeeya maqaayadaha yaryarka ee magaalada beledweyne ayaa radio beel lagu waramay sida nolosha qoysaskooda ay uga dabaraan shaqadan ay hayaan maqaayadan aan ka shaqeeya ahaan aan muufi iyo ka dubaa cajeero soorka waa karinaa cambuulo waa karinaa daangadaasaan dubnaan cambuulada kor ugu shubnaa marka shaqadeena shaqadaas waaye maasha allah maqaayadan waxaan ka shaqaynaynaa muddo lix sano camal waa joogaa maqaayadan muddo badan aan ka shaqaynhaya aan ku ciyaal korsanayay cajeeradaasaan ka dubaa muufadaasaan ka dubaa awal muufi cajeeraan dubi jirna hadda soor waa ku darnay cambuulona waa ku darnay daangadaas waa cambuuladan lagu cunaahe waa dubnaa marka shaqada hadda waa sii kordhina nolosha reerkaaga ma ka maareysaa maasha allah boqolkiiba boqol nolosha reerka aada uga maareeyaa waa shaqo markaas aan fahmay aan aaminsanahay aan isleeyahay waad maxay ahaydee waad iskaga noolaa kartaa ama ku ilmo korsan kartaa isleeyahay marka boqolkiiba boqol abaay maasha allah waa ciyaal walaahi baa toban iyo koow aa ii joogto koow iyo toban ciyaalaa ii joogto ilaahay bay u joogaan intaasaan ku koriyaa canjeeradaas iyo muufadaas iyo waxyaabahaygaas xataa waa lay siiyaa oo waa qaataa joornaatigaygana iiga bannaan
waxaa igu dhariyey haddaan gurga joogo wax ku shilinoo dhexdaaga duleelaa hadda ma haysto waxaa igu dhaliyey marka inaan shaqaysto waxaa igu dhaliyey naxaawahay shaqada ceeb maahan oo waa la shaqaystaa marka haddii aa la shaqaysto aniga shaqadaasaan waxaa idhi meel rorogiya waa kuu dhaantaa waxaan u dhiibi lahay dadkaas naxaawahay inay shaqaystaan oo haddiiba laga tegay oo shaqadaas wax kaleeto ay qabtaan waayaan shaqadaasaa ku biiraanaan
imise caruur ayaa kuu joogto caruurtaadana waxbarasho ma haystaan
waxbarasho ma haystaan hadda afarcnin maqaayadda waxaan maalintii soo qaatana waan iska bixiyaa qolka kiridiisana waan iska bixiyaa inkastoo oo baryahan daba xoogaa culays uu iska yimiday marka alxamdulilah noloshayda ilmaha waan ka maaraystaa sida guriga aan leeyahay aan deganahay oo kale aniga iskale kari iguma ahan waxaa ku jiro koronto waxaa ku jiro biyo waxaa la shubanaa saxansaxo ilmaha waxay rabaan raashiin sanduuq loogu shubo koombo lasoo godo ma anfacayso marka alxamdulilah waxaasoo dhan ilaaha ii saqiray nolosha waxaan ka maaraystaa maqaayadaas shaqadeyda waa maqaayad wax kale ma aqaana shaqadaas maqaayada aan bartay haddana waan ku dhaqanahay maasha allah dhibaato kuma qabo maasha allah aad iyo aad heer fiican ayaan ka marayaa maqaayada shaqadeeda ilmahayga noloshooda waan ka soo saartaa subaxi anoo faran marna imaadaa habeenkana caruurtayda waxawaaye maasha allah quraacday subaxday cuni lahaayeen iyo habeenkii cashadooda waan ka dirateeyaa maasha allah alxamdulilah marka hooyooyinka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ubadka waa muhiim inay caruurtooda iska dayicin ay caruurtooda maxaan kuu sheegaa dhexda u xirtaano haddii la qabo hooyadii la qaba iyo hooyadii la furaba caruurteeda inustaas ay isugu ahaadaan ay caruurtooda u halgamaan haweenka soomaaliyeed ayaa tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya islamarkaana ay ka dhalatay shaqo la-aanta ayaa dhexda u xirtay sidai ay u daberi lahaayeen noolmaalmeedka qoysaskooda